ma sheegayo ninkii yidhaahda khayran wadnay iyo jihaadi caynna kolley waxa weeyaan diinta waa la yaqaana waxay kafiri waxaan rabaa inaan labada kelimo oo jamaacada aan u jeedinayo waxay tahay muddada labaatanka sana ah oo lasoo maray oo dalkeena burburka iska ahaa oo dowladla-aantu ay ka jirtay waxyaabo far badan oo khayr oo la sameeyey ayaa jiray oo waktiga lasoo maray aad kuwa qabtaan waxyaabihii marka maanta dagaalada iyo dhibaatadu waxay keeneen wax badan inay baaba'aan oo muktasabaadkii muddo badan lasoo kasbaayay kulligooda ay baaba'aan marka waxaan ugu muhiimsan oo ugu fiican waxa way dadku waxay haystaan inay cishadaan waxa kaloo ka maqana ay ku raadsadaan si wanaagsan ay ku raadsadaan haddii aan dhahna maanta maalan ka soo qaad waad ogtihiin magaaladan madaaris fara badan aan ka furnay dacwo fara badan aan ka socotay wax badan oo khayra ayaa beletan ka jiray wixii maanta beletan ka jiray kulligood waa laga qaxay banaankaa laysugu tegey dadkii dhibaataa ku dhacday waa ka warqabtaan oo xoosiyii noqdeen nin weliba oo guri qurxoon ku jiray oo ilaahay uu siiyey subxaana watacaala waa ka qaxay bacuu hoos harsanaya ama hoos tegey waxa noocaasa marka yani qofka asagoo meel kale aan aadin oo mas'alo kale aan fiirin caqligiisuu ku dareemi karaa waxa ay islaamnimada ay ku yihiin waxaa rabaa marka walaalayaal wixiina gaari lahorta waana gaareen noo soo laaban maayaan laakiin hadda inaan xisaabtanno oo lagu lagu dadaalo nabadda laga shaqeeyo nabadgelyada lagu dadaalo dadka qof waliba yani wuxuu leeya daaqaduu leeya ilahay uu siiyey subxaana wa tacaala inta awooddiisu ay tahay ayaa waxaa la rabaa inuu wanaagga uga qayb qaato wanaaggaas halaga wada shaqeeyo ummad aan nabadgelyo aan haysan oo dhibaata ay ka dhex dhacayso cibaadana ma samaysan karto adduunyana horumar ma samaysan karto waxaa daliil idinkugu filan nabiyullaahi ibraahim markii ilaahay uu baryey oo ilaahay uu noo sheegay subxaana wa tacaala oo baydkii su-aalkiisii uu geeyey ilaahay u baryey rabbi ijcal haada albalada aamina wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam ilaahayo beledkaan aamin ka dhig aniga iyo wiilashaydana naga dheere inaan asnaamta aan caabudno fiiri waa cibaadadii maxaa laga hormariyey amnigiiuu ka hormariyey ilaahay buu baryey nabadgelyuu ka baryey dabadeedna ilaahay wuxuu ka baryey subxaana wa tacaala inuu isaga iyo wiilashiisaba uu ka dheereeyo inay asnaamta ay caabudaan sababtu waxay tahay cibaadad see ku suurta gelaysaa haddada nabadgelyahays taas waa mid aayad kale muxuu yidhi rabbi ijcal haada baladan aaminan warsuq ahlahu min asamaraati man aamana cuntadii baryaheedii muxuu ka hormariyey wuxuu ka hormariyey nabadgelyadii maxaa ka daruurisan cunto maxaa ka horeeyo ka qiimo badan cibaadada ilahi la caabudaya subxaana wa tacaala kulligood waxay ku taxan yihiin oo saldhig u ah waa nabadgelyada nabadgelyada adaab nabadgelyadu marka walaalayaal ummad yacni maaragtay samayn karta adduun iyo aakhira labadaba ummad aan nabadgelye aan haysan horumar aakhirana ma samayn karto horumar adduunyana iskama dhaafo annaga hadda daliil waxaa noogu filan inta hadda soomaaliya ay maarata dhibaatada kusoo jirtay ayaa daliil noogu filan nabadgelye daridu waxay leedahay wax kastoo la kasbay oo lasoo shaqeeyey in hal mar ay ku baaba'aan labaatan sana waxaa soo shaqaynaysa in halmar baaba'aan taas oo naf iyo maal leh tan kale ilaahay subxaanahu wa tacaala marka cuquubaadka aad aragteen oo diintu ay noo sheegayso marka la jidaynaayo maxaa loo jideeyey lilamni bas nabadgelyaana fiiri xuduudda fiiri qur-aanka ilaahay noogu sheegay subxaanahu wa tacaala maxaa ninka tuugaa gacanta loo geynaya soo inay xooluhu nabad galaan ma ah hantida inay nabad gasho ya waa nabadgelyo marka inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna warasuulahu ilaahi subxaana wa tacala uu leeyahay xuduudaas waxaa loo jideeyey maxay tahay dadka markay dariiqaysa istaagaan dadka ay maarkaysa cabsi geliyaan naftooda ay waxyeeleeyaan oo dilaan yani maarkaysa maaragtay ay hantidooda ay qaataan xuduuddaasaa loo jideeyey maxaa la rabaa nafti inay badbaado qofkii nabad u helo hantidiisa inay badbaado cirdigiisa iyo sharaftiisa inuu badbaado caqligiisa inuu badbaado nabad uu helo intaas wey diinta kulligeed waa nabad waa nabadaas ka shaqaynaysaa nabad waxa lagu waayana waxaan u malaynaya hadda nin taxriif hadda diin ka dhigaayo waxay la tataa hadda sheeko ma baahna mar ma baahna inaan ka sheekeeyo ma u baahna walaalayaalow marka jazaakum allahu khayran waxaa nagu dhacay waa min dunuubina sida ilahi unoo sheegay subxaana wa tacaala waxaan kasbanay weeye wixii naga tegeyna waa waa naga tageen laakiin haddaa waxaa loo baahan yahay ayaa waxaa la rabaa in laga shaqeeyo marba wixii aad haysato oo nicmaha inta ay kuu leegyihiin inaad ku far adaysid sidii aad u haysan lahayd waxa kaa maqanna si wanaagsan aad ugu raadsan lahayd taasaa la rabaa nabadgelyada hadda maala meeshaan suuq wey suuqaan joognaa suuqaa dad badan iskugu yimaado waa meel ummadda u ah nolosheedii yani maaragtay ay ku xiran tahay weeye waa meel u baahan in aad loo ilaaliyo u baahan waa meel u baahan si xoogle in looga taxadaro u baahan maskaxda la isugu geeye caqliga la isugu geeye fikradda la isugu geeye ayay u baahan tahay waxaan idin leeyahay jazaakum allahu khayra halla wada shaqeeyo meeshan ciidama idin jooga adinku dadkii suuqa joogaa tihiin suuqa dadka waxaa loo baahanya in lagu soo laabto waxaa loogu soo laaban karaa nabadiisa in sal loo helo salkii waxaa rabaa in laga wada shaqeeya loo baahanya haddii aan la wada dadaalin haddii aan la wada shaqaynin haddii qof waliba inta ugu aadan uusan samaynin waxa weeyaan malaa'ig noo soo degayso wax noo qabanayso ma jirto waa dalkeennii maanta ummadda soomaaliyeed dhibaatada haysata waad ogtiin abaaraa ku dhacday qaxaa ku dhacay mashaakilaa ku dhacay kulligood yani maaragtay baydadeenni bannaankay taallaa ceebteenna bannaankay taallaa wax qarsoon maaha wax qarsoon maaha wax noo wanaagsani ma jiraan maanta dhibaataa ku dhaca dalkeennii dalkeennii ilmaheenni bannaanka ku baaba'ayaan bannaankaasay yani maaragtay ay caafimaad darra ku haysataan darxuma ku haysataan cuntoxuma ay ku haysataan yaa la rabaa mas-uuliyadad yaa xambaaraya mas-uuliyaddaas ummadday saaran tahay dadkay saaran tahay mas-uuliyaddu ay taabanayso ayay saaran tahay nin waliba mas-uuliyaddiisa meelay la eg tahay meelay u joogtaa laakiin nin waliba intaa asaga ay ula eg tahay qaybtiisa hadduu qaato waxbaa la gaaraya dalkan aad u jeedaan waa dal cadaawad badan leh waa dal waxa weeyaan in uu dego aan loo ogolayn laakiin dariiqa loo maraya waa dariiqee inuusan degin waa dadkiisa waa dadkiisa dadkiisaa loo maraya cid isa timaado korarkaaga soo degayso ayadoo aan dad soomaaliyeed aan haysanin ma jirto marka walaalayaal aan baraarugno cid noo maqanin ma jirte aan baraarugno dalkaana dawladu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dawladnimo la-aanna cid noolaan kartaa ma jirto waa soo aragnay waa ku soo shaqaynay soo maaha waa ku soo shaqaynay waa aragnay waa laga warqabaa waxaan u baahanay siyaadadeennii iyo sharafteenii in aan soo ceshanaan u baahanay waxaana ku gaari karnaa in la wada shaqeeyo waxaan ku gaari karnaa nabadgelyada in laga dhigo qodobka ugu muhiimsan ugu horeeya oo la wada shaqeeyo taasaa lagu gaari karaa war waa nafteennii haddii aan soo dhowaysano wiilka bambada tuuraya ama ninka mateedi ka soo baxay basooladda ku dilaya markii aan soo dhowayno oo guriga aan soo dejino oo aan idhaahdo waa ina hebel oo aan idhaahdo waa wiilkeennii berri adaa qaxaysida mudalaga haadihi hiy alxaqiiqa beri adiga qaxaysa adigu ku qaxinaa maanta dhibaatada dalka soomaaliyeed iyo dadkiisa taabatay dhibaato la qiyaasi kara maaha dadka soomaaliyeedna uma xisaabna maxaa dadku hadday mashaakil isaga dhex jiraan mashaakilkaas baaxadiisu inta uu leegyahay ma dareemi karaan laakiin waxaad dareemaysaa markaad aragto ummadda darfamada haysata iyo dhibaatada maanta haddii adduun kasta iyo hanti kasta adigu haysatid haddii xanuun yar uu kugu dhaco ma awoodi kartid inaad tagiisa qaadato aad tagto oo soo daaweyso limaada ma haysatid baasboorkaaga wax fali maayo ya maxaa waxa loogu fali waayey waddan fawda ah oo baasboorkiisa isagoo soo jira laga samaysanayo cabdilashide yaa baasboorkiisa aqbalaya la aqbali maayo ma la aqbalayo cid kaa yeelaysa ma cid waliba nabadgelyadeeda ilaasanaysa waa isa kaa celinaysa fitnadaada nala soo gelinaya kulaaba annaga waxaa rabaa marka inaan baraarugno dad iska dhigno annaga inaan indhaha kala qaadno waxa wax naga hadleeyana wax kale maaha waxa wax naga hadleeye waxaa weeye nin walba inuu nin fiiriyo mid walba inuu yidhaha waxaa maxaa iga galay waxaa saasaa ciidabilaa wadata waxaasoo dhan dadkan kulli waa isku dan midka bambada tuuraya iyo midka bambada ka soo horjeeda waa isku dan laakiin ma fahamsana in la fahamsiiyo u baahan yahay in la fahamsiiyo u baahan yahay maslaxadiisa in laga taliyo u baahan yahay dulmiga u wada gacanta in laga qabto u baahan yahay saas u baahan yahay marka ikhwaani aan baraarugno aan shaqayno insha allahu tacaala aniga waxaan idin leeyahay waxaa weeyaan maanta xaqiiqada haddii aan fahamsannahay wallahi alcadiim xaqiiqada haddii aan fahamsannahay wax kasta isan ka duuduubno ayaan kulligeen waxaan taagi lahayn magaaladaas qashinka inaan ka xaaqno nabadgelyada nin walba inuu maaragtay hubkiisa u qaato oo la difaaco taasna axnu gaari karaa sharaf ma jirto walaalayaal dadnimo ma jirto ummadnimo ma jirto wax jiraan ma jiraan diin lama hayo aawa diinta masaajidada faaruqa yihiin madaaristeeda faaruqa tahay aawa xagee ka baxan ma taalo jihaadaan wadnaa hebelaan wadnaa waxaas kalaam faaruq waxba kama jiraan waxaas xaqiiqada iyo diintu waxaa weeyaan ummaddan guryaheeda in lagu soo celiyo oo nabad ay hesho oo dadnimadeeda iyo sharafteeda ay soo laabato taasee diina walaalayaal taasee diina taas aan ka shaqayna insha allahu tacaala aan dadaalno kulligeen aan iskaashanno haddii la dadaal iyo niyad wanaagsan la sameeyana ilaahay subxana wa taala waa noo kaalmaynaya meel kalena wax ma jiraan dadka deegaanka degan oo xaafadaha degan oo suuqyada jooga iyo dadka nabadgelyada ka shaqaynaya waxaa raba inay wada shaqeeyaan inay wada wada shaqaynta maxaa maxaa ku wanaagsanaanaya waxqabadkiyaa ku wanaagsanaanaya ninkii dulmiga waday waa la ogaanaya waa laga hortegi karaa xataa midka ciidanka hadduu isagu dulmi wado maxaa lagu ogaanayaa in shacabkii ay ka soo cawdaan yidhaha war kanaan dulmi falay hala qabto waa saas waa marka jazaakum allahu khayran aniga kelimadda aan aan maarkaysaa aan rabay inaan idiin sheego waa intaas weeyaan waxaan isku baraarujinaynaa wixii naga hallaabay waa naga hallaabeen laakiin dadaalku weli waa noo furan yahay dadaalku weli waa noo furan yahay aan dadaalno dalkeenna iyo beledkeenna sidii aan nabad uga dhiga lahayna aan ka wada shaqayno insha allahu tacaala isxilqaanka iyo dadaalkana waxa weeyaan yaalna yaraysane cid waliba oo meel joogta intii ku aadan ha qabato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu